barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
waa duhur arbaco ah bisha abriilla waa labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah mid ka mida dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso oo sawir ka bixinaya saamaynta afka afafka qalaad ay ku leeyihiin afka soomaaliga waxaanu wadnaa waxa loo yaqaano sarface wax layaan wadnaa anagu sarfaceka waxaanu ku eegaynaa waxa loo yaqaano nutrition wax laan ka shaqayna anagu kabacdi nutritionkaas muddo waa socday hadda anagu waxaan wadnaa wax loo yaqaano assessment ama evaluation baanu samaynayna wax la yahdo gobolka aanu ka samaynayno cashay malaha af soomaali saxaabama wax badan baa ka af soomaaliga ku hadlaayo horta
waa saamaynta ay afafka qalaad ku yeesheen goordho ayaan maqli doonaa afka soomaaliga sidoo kale waxaynu dhegaystayaasha u haynaa hal abuur ku nool magaalada boorama oo maanso ka tiriyey waayaha ay ku sugan yihiin dhallinyarada derbijiifka ahi aabbahay dambayse hooya debintu may baran weli daadaha maan maqal cunto diiran weligeed dhuuntayda kama degin boodhkoon isduubiyo jiingadaha dushoodiiyo dayr hoostii mooyee furaash duuga weligay duudkaygu mu baran ma dareemin raaxana damac baan saleeya
dhinacii heesaha ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnay
codkaas cabdi hanina goordhow ayuu inoo soo socdaa sheekooyinkaas iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horeyse waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida
dadka degan caasimadda dalka afghanistan ee kaabuul ayaa weli dhex muquuranaya weerarkii ismiidaaminta ahaa ee talaadadii shalay halkaasi ka dhacay taasoo ay ku dhinteen lixdan iyo afar qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen boqolaal kale koox fallaaga ah oo ka tirsan daalibaan ayaa weerarka qaraxa iyo rasaasta isugu jira ka geysatay caasimadda kaabuul subaxnimadii talaadada saraakiishuna waxa ay sheegeen in maalinta arbacadan ah inuu ahaa kii ugu in ismiidaamintaasi ay ahayd kii ugu darnaa ee ka dhaca caasimadda tan iyo sanadkii laba kun iyo koob iyo toban urur ka shaqeeya dhinaca caafimaadka ee dalkan maraykanka ka dhisan ayaa sheegay in dad ka badan boqol iyo lixdan milyan oo qof oo ku nool dalkan maraykanka ay ku nool yihiin goobo aanu caafimaadkoodu wanaagsanayn oo heerka wasakhowga hawada uu aada u sarreeyo warbixintan oo la sii daayey maanta oo arbaco ah ayaa sheegay in wasakhowga hawadu uu halis gelinayo dadka gaar ahaan isaga oo sababa geeri deg deg ah kansarka ku dhaca sanbabada xanuunka xiiqda iyo wixii la mid ah
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan ismaaciilo goordhowd waxaan maqalnay wiil hadlaaya haddana hadalkiisa inta afka soomaaliga kaah uu aada u yaryahay marba waxaan siri qof soomaali baa hadlaya mise qof kale waa caashay waa af soomaali ku hadlayey laakiin waxaa jira xilligan dambe afafkii kale ayaa saameyn badan ku yeeshay aada iyo afka aad soomaaliga waxaa lagu odhanaya tusaale ahaan brobosal baan sameeyey dabeedna brobosalka process baa ka dambeyn doona processka weli lama activity-ga agsabta gareynin lama acceptgareynin activity baa la samayn doonaa deedna activityga seminar baa lagu soo bandhigi doonaa seminaarka marka lagu soo bandhigo outputka ka soo baxa ayaa en, society-ga loo geyn doona deedna community-ga ka shiri doona maxaad wax badan usoo joogto waa intaasi in kaloo lagu daray ayuu wiilkan sheegaya waa maxamuud cali aadan waxa uu ku nool yahay magaalada boosaaso waxa uuna ku hadlaa inta badan uu ka hadlayaa inta badan waayaha dhallinyarada iyo saameynta ay ku yeeshaan afafka qalaad wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay balan wada dhegaysano inta kaloo ku darana abwaan maxamuud cali aadan oo aan kula kulmay magaalada boosaaso waxa uu iga sheekeeyey marxaladaha dhallinyarada wakhtigan ay ku sugan yihiin waxaana ka mid ahaa tahriibta afafka ay dhallinyarada isticmaalaan iyagoo ka tegaya luqadda soomaaliga hal abuur maxamuud cali aadan ayaa sidoo kale dhallinyarada ku baraarujiyey inay isticmaalaan afkooda hooyo maadaama sida uu sheegay markii dhallinyarada ay ku hadlayaan af soomaaliga ay ku dabaqaan luqadaha ingiriisiga ama carabiga maadaama ay jiraan dad badan oo aan aqoon luqadahaasi tusaaleahaan ummad buu khudbadaynayaa wuxuu kaga kalsoon yahay inuu dadkiisa af soomaali kula hadlo inuu ereyo afqaraad adeegsado dad buu la hadlayaa xaba reer baadiye ah oo baadiyaha ku sugan oo tabaalaysan ayuu tagayaa isagoo sarfey ama xaayad la socda habartii wuxuu kula hadlayaa af aysan garanayn waxaa laga yaabaa eedadiis inay tahay ama ayadiis tahay oo saddex sano ka hor ama toban sano ka horba ama shan sano ka horba uu xaraa u raaci jiray waxaa dhacday qiso cajiib ah habar baadiye joogta ayaa waxaa soo booqday niman dhallinyaro ah oo hay-ad u shaqeeya habartadii salaameen waxay kula hadleen af afaysan garanayn ayayo annagu waxaanu soconnay waxaanu nahay annagu hay-adaha ka shaqeeya samafalka waxaanu wadnaa wax loo yaqaano n sarface wax lagaan wadna annagu sarfaceka waxaanu ku eegeynaa waxa loo yaqaano nutrition wax lagaan ka shaqeyna annagu kabacdi nutritionkaas muddo waa socday hadda annagu waxaanu wadnaa wax loo yaqaano n assessment ama evaluation baanu sameynayna waxa la yahda gobolka aanu ka sameynayno taas markaa ayaanu samaynaynaa arrintaa markii aanu u eegno ayuu wuxuu leeyahay waxaanu samaynaynaa waxa loo yaqaano recording baanu samaynaynaa ama data collection waxa ladhahan buuxinaynaa kabacdi halkaa wixii ka soo baxa ayaa waxaa lagu samaynaya waxa loo yaqaano n waxaa loo qaybinaya communityga meesha ku nool ama societyga meesha ku nool ayaa loo qaybinaya habartii way xanaaqda waxay tii mandow yaa la hadleysaa mandhow yaa la hadleysaa waxaa ereyada ku hadlayso ingiliishka anigu garan maaye mandhow ibalciid inoo kala turjunta inoo keen ninkii hay-adda haystay baa qosol u boqotay wuxuu yiri oo ajnabiga wuxuu yiri warsal adigu af soomaali baa ku hadlaysaa islaamtuna waa soomaali say isu fahmi weydeen nin kaloot wax turjumi karaa la keenay ninkii wuxuu ogaaday ninkan dhallinyarada soomaaliga habartaas inuusan kula hadlin afay garanayso
abwaanka ayaa tiriyey maanse ugu magacdaray igu baano caashaqa waxaan weydiiyey waxyaabihii ku kallifay kadib markii aan arkay niman dhallinyaro ah oo aan qol la degnaa oo dhallinyaro ah oo waxay ku mashquulsan yihiin heeso jacayl hariyo habeen dhegaysanaya hees waxay dhegaysan jireen abwaankii soomaaliyeed ama la dhehi jiray boqorkii jacaylka oo wuxuu ahaa abwaan hadraawi oo xaqiiqatan macallin soomaaliyeed ama bare soomaaliyeed ahaa oo ahaa boqorkii jacaylka ayaa heestaa markaa miraheeda iska lahaa heestaa waxaa la dhehi jiray beredweyn beledweyn waa hees taariikh leh oo soomaali wada garanayso marka dhallinyaradii anigoo raba inaan ku qanciyo inuu jacaylku yahay yacnii wax dhaca oo jira heestii marka waxay leedahay maansadana waxay leedahay maadaama uu hadraawi yidhi abwaan soomaaliyeedna uu yahay farriin salaan sareena halka uga diraayo mogta hadraawi wuxuu yidhi bi'i waa jacaylo bi'i waa hadraawow taariikhda bilicda leh caashiqu bidhaan iyo inuu baal ku leeyahay beerlulo ku sheegtee caashiqu mabemba miske laba bogleyba mise waa bilcaan iyo inuu baashi kaa dhigo qalwi beerka geliyee dadku badow u haystaan dhulkoo baahi lagu qabo dadku wada bukaan iyo in la baanto wada yahay biliglaha sidcaalkuna markuu bari ka soo baxo ilaa bara nugaaleed dhulku baaxad sooriyo oo musiibus wada yahay ninna uusan baaqiyo bidix midib ku eegayn sidii uu banjoog yahay waa inuu bidhaamaa budha hadalku wuxuu yahay bi'i waa hadraawow waa taambuseelo beeluhu isugayeen anigoo basaas qaba waanigii bukoodo barbaartiyo dhallaankana safarkii ka baaqshee caashiqu buruuj iyo inuu buruunji leeyahay beerlulo ku sheegtee anna baaqayga qabo budha hadalku wuxuu yahay bi waa hadraawow waa beri aroortii beeluhu bariidiyo bismillaahi badiyeen barqadii maray tahay bartamaha magaalada anuu baashe lay qabo ama buuni sheekh ahay beerkuna halwalayo bog laba kacayo bushmuhuna ay gaabteen bushro maalmo kuma baran baaqii jacaylkana waanigii bayaadkiyo baalkana ku muujiyee bilcaantii adduunkay boqoradii haweenkay suuniya baciidley baalgoray la moodiyahay igu baano caashaq
tixdan quruxda badan buu igu ilowsiiyey wiilkan dhallinyarada ah maxamuud cali aadan qaybtii hore uu ka hadlayay ku saabsanayd afkan soomaaliga ee afafka kale lagu laray aad iyo aad ismaaciilow waxaan maqli jiray soomaalida waxay tirahdaa warkaaga war iiga baxay maxamuud warkiisa waxaa iiga baxay mararka mararka qaar markaad dhegaysanayso kale een wacdiyada ama aad dadka su-aalo weydiinayso ama kuwa siyaasiga kasoo tag culimadoo kale culimadoo kale Hey.
su-aal marka la weydiiyo kale Hmm.
mararka qaar waxaa dhacda in inta badan jawaabta ay ku siinayeen qaarkood ay kaa yara sibdhadaan aad iyo aad marka maxaa kaaga baxday dhinaca cashay way jirtaayoo maalindhowdba sheekh baan dhegeysanayay haye marka culimada qaarkood baa waxay leeyihiin dadku su-aalo soo weydiiya haye oo- oo- inuu ka jawaabay inuu tahay ka jawaabo marka wuxuu doonayay su-aal la xidhiidha weysada wax la xidhiidha wax ka weydiiyey salaada markaasuu sheekhow waxay waxa salaada ma jebeen something wax noocaas weydiiyey dabeedna markaasuu yidhi sheekhii baa u jawaabaya qofkii haye marka ereyadu sidan iskuma xidhna laakiin ereyadan aan ku dhex jiro kale tusaale ahaan qofkii buu yidhi haddaad su-aashaadu wuduu ay ku saabsanayn wuduu'a waxaa jira waxyaabo qasliga een, waajibiya oo ay dahaaro inaad la timaado u baahan tahay Ay.
oo ma garanaysaa marka waxay ereyo aad u badan kelmadihii dee isku xiraayo dhan Kel- ayaa afaf qalaada Haa.
ama carabiya ereyadii ubuucda u ahaa oo qofki inuu fahmo qofkiina yahay wuduu'na ma garanayo bowlkiina ma garanayo kaadidii ama qaslkii ma garan macnaa ereyadii waxa laga yaaba inuu- inuu garan waayo af waxaa carabiga.
laga yaabaa in af- carabigu ugu fududaaday u- kaadidoo kale inuu diiday inuu afka soomaaliga ku sheego halkaasuu ka baxay laakiin mar haddaad wax tabinayso waxay ahayd qofka inuu ku fahmaa muhiima ama waxaa laga yaabaa kitaabka say ugu qorayd Ah, inuu sheekhu isagu aanan ka ahayne inuu aad u akriyo kita- kitaabka ama dee Maadaama een- carabi een- ku qoran yahay.
ha marka waxaa laga yaaba inay xusuustiisa ku dambeysay kelmadahan uu akhriyey ee aanu ma garanaysaa aanay ula kacba ka ahayn aad iyo aad laakiin dadkan dhegeystayaasha mar walba waxaa laga yaaba af soomaaligii baa laga yaaba inay iyagu fahmayaan aad iyo aad aad iyo aad maxamuud cali aadan ayuu ahaa oo ku nool magaalada boosaaso wariyaha v o a magaalada c yuusuf maxamuud ayay sheekeysanayeen
duhur wanaagsan idi lahaantiinba halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a cashay waxaa jira dhalinyaro badan baa u derbi jiifa meelo badan aad ugu dayacan aad iyo aad aad iyo aad Waxaana- Wa- iskorisna waa la yidhaahdaa iskoris Ah, waxaa laga yaabaa qaar badani eh, markaad la sheekeysatid eh, ina- in waayaha nololeedu meesha dhigaan aad iyo aad aad iyo aad sababtoo ah mar haddii waalidku xanaaneeya aadan haysan guri aad u hoyoto iyo cid kaa fikirta mar haddaysan jirin inaad bannaanka usoo baxdo naftaadii aad maarayso ku qasbanta dhibtay la kulmaan welibana markay kuu sheekeeyaan aad baad u yaabaysa welibana qaarba qaar bay ka daran yihiin aad iyo aad iskuma dhowaa En, mustafa barkhad cabdulaahi oo ku magac dheer dhimbiil waa hal abuur ku nool magaalada boorama marka wuxuu ka hadlayaa waayaha nololeed ee dhalinyarada derbijiifka ah marka wuxuu ka sameeyey maanso maansada marka wuxuu ka dhigayaa marka sheekada sida ugu timid wuxuu ka isagii baa sheekeeyey.
iska dhigaya marka inuu inuu yahay derbi jiefkii wiil ama ama darbi jifa, iskoriskii aad iyo aad marka waayaha uu ku sugan yahay suu u fekero wuxuu doonayo waxyaabahaasoo dhan ayuu ka eegaya baran dhegeysano
maansadan kaga hadlaysay derbijeefka iyo dhibaatada haysata iyo noloshooda iyo xaaladooda aad kaga warramaysa taana waqti ma tirsan maasadaasi waxa weeyaan een, waxay ahayd marka laga reebo een, erayadan yara kookooban ama iska- isla socdeen soo dhigo inta badan baraha facebooka oo dhallinyaradu mararka qaar akhristaan Een, sana- labadan sane u dambeysay jaamacadda ku jiray aad baan uga mashquulay een, curinta suugaantii badnayd waxaan odhan karaa maansadaasi waxay ahayd maansooyinkii ugu dambeeyeen curiyo labadii kun iyo afar iyo tobankii ayay ahayd maansadii ugu dambeyseen curiyo marka laga reebo kuwan gaagaaban ee inta badan baraha facebooka iyo meelaha soo dhigo Een, waxaa igu dhaliyey runtii waxa weeyaan waxa markaa aan arkay laakiin horeyna aanu la socday laakiin waxa weeyaan maalin unbu dareenku unbu ku soo ridanayaa maalin maalmaha ka mid a maqaaxyaan aanu ka shaahnay magaalada boorama anoo iska fadhiya oo inamo badan isla fadhinaa waxaana soo maray kuwa yaroo aad u yar oo markaad saa u eegto aan odhan karin een, waxa weeyaan waa ilmo soo een, baxsaday ama isagu soo fallaagoobo lahayn kari waayey laakiin aad markaaba u aanaynayso inuu ku yimid day- dayaca qoys ilmaha yar kadibna una soo maray wuxuu ihi wax ii dhiiba inta badan way baalashaystaan derbijiifka qaarkoodoo waxay la soo baxaan de waxyaabahan waxa weeyaan een, drugska ah sida xabagta oo kale la soo baxaan laakiin isagu xataa ma laha xirfadda ku baalasha- ku baalashasanayay fikirkaasi kumaba jiro u yaraa marka waxaan jeclaystay inaan su-aal weydiiyo waxaan ku ihi een, hooyadaa halkay joogtaa wuxuu ihi hooyadaanu ma arag aabbahana aabbahayna waxa weeyaan ma- een, magaalo kalu joogaa buu igu yidhi marka ayaad la gashaa baan kuli waxaan la geli jiray buu yidhi aabbahay islaana wax isku yihiin ama wax u ah ayaan la geli jiray kadibna waan iskaga kaga imid oo ciyaalkii xaafadaha iyo ayaa i dilay saa darteed imika wuxuu yidhi kuwan derbijiefkan habeenka iskala seexdaan iskala joogaa oo waxaad moodaysaa markaad aragto in noloshan iskagaba qanacsan iyo ku faraxsan yahay kadib markaa shaahii aan cabayey ma xasuusan karo inaan dhameeyey iyo markaa cabayey in kale dareenkayga wax iska bedeleen kadibna arrinkaasaan ku mashquulay xaafadda markaan tegey kadib baan gabayga sameeyey markaa isla maalinkii baan soo saaray wuxuu markaa waxaa la dhahaa gabayga agoon aan daryeel helin derbigu caweeya marka waxay leedahay ee ar- ararta badan iyo waan iskaga tegaya macnaha qaabkay u dhigan tahay tii hore ana wax sheegaya oo one direction hal hal bay dhinac bay u socotay oo dhallinyaradan baan u warramay oon lahaa waxaa iska daaya waxaa iska reeba waxaa laakiin kan waxaa iska dhigay inuu ki yaraa isagu hadlayo oo leeyahay waxaas haysta dhibtaas haysta sa- isagii uu warbixin siinayo marka waxaan sameeyey yacnaha sawir noocaas oo kale ah inuu ilmihii yara bulshadii usoo gudbinayo hadal wuxuu leeyahay markaa waxaa leedahay maansadu dembi jiifku wuxuu yidhi qof dullaysan baan ahay daranyaan la qabatimay rajay daabtay baan ahay qof uu dhera guddaayo gaajo daacayaan ahay haddaan diif xanuun qabo dawo ruuxu siiyo daryeelamaan arag dirqi wiil ku noolo dantu qoolka geliso gidaar duuban baan ahay aabbahay dambayse hooye debintu may baran weli daadaha maan maqal cunto cunto diiran weligeed dhuuntayda kama degin boodhkoon isduubiyo jiingadaha dushoodiiyo dayr hoostii mooye furaash duuga weligay duudkaygu mu badan ma dareemin raaxana damacdaanse leeyahay dalka aan dhex joogiyo dadka aan la noolahay hadday ila dareemaan dugsiyada ay geeyaan oo diinta la i baro duuliyaha cerjiidhkiyo dadka ruux hanuunshiyo daacibaaba noqon laha bulshadana daryeel iyo dabiib baan u fidin laha damacayga hoosiyo riyadada daahani intaasay daneeyaan waxse taayagaga daran oo nololba ii dayn dib jirkaan la noolahay markay xabagta duubtaan dilba ii qalqaalshaan hay-adaha dalkeenna deeqaha qorsheeya ani dib ima egaan ururada dilaalka ah ee mashruuca daydaya markay dakharadaydiyo diihaalka aan qabo diiwaanka geliyaan waxay soo dawariyaan dayn aad u fara badan dansaanu kuma qabo hudhaydh la daadsiyo hunkii daarahoodiyo dacas cawlan mooye weligay dux kama arag suldaammada dudaya ee saamiga u diriraa ani ima doodaan weli hadalka kuma darin inay i daneeyaan dulucduna ma dhaafsana in wasiir la doonto kii haystay daaraha loogu dara inti kale yanaa wuxuu leeyahay dee isagun ma aha laakiin derbijiifka oo dhan ayaa saas odhan lahaa haddii ma- wax la weydiin lahaa saas ku jawaabi lahaa inta badanna waxa weeyaan dee salaadiin baad aragtaa maalin walba qaylyaya oo wax ka cabanaya inta badan waxay u socdaan keliya nin marka horeba dee gaadho cad oo ac la watay si lo- loo dalacsiin lahay wasiir looga dhigi lahaa hadafkoogu wey laakiin weli aanu ma arag suldaan leh ummaddan derbishiifka ah wax loo qabto ama organisation ku ololeynaya in wa- macnaa waxaasoo dhan ayaan ribood ahaan u soo gudbinaya waana iga tabarucaad si dadkaa macnaha waxa weeyaan een, dhibaataysan anaan unugu hadlo un weeyaan ujeedadu saas ahayd haashim sheekh cumar good wariyaha v o a borama ayaa wareysanayay mustafe barkhad cabdulaahi oo ku magac dheer dhimbiil haatanna dhinacii kaalmaha suugaanta heestaha doondoonan ee uu qaado cabdaani
dhabiyo waya olol shiday wuxuu daaraa matego dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa dhabiyo waya olol shiday wuxuu daaraa matego dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooxaasha qabin kalka calamada dahshe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee kumuu daarine jacaye doonan hadoon doonane ka joog kadoon doonan hadoon doonan caashaqa hadoon doonan waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooxaasha qabin kalka calamada dahsheed hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee kumuu daarine jacaye adoon doonan adoon doonane ka joog adoon doonan adoondoonan caashaqa adoondoonan dabayliyo weeya roob duufaan iyo danaa baabadan dow iyo meel dooxyo weyn oo u dadsoo rognaday dabayliyo weeya roob duufaan iyo danaa baabadan dow iyo meel codkaasi dooxyo cabdixani intaas haddaannu ku dhaafno iyo heesta hadoondoonan haatanna waa xubintii cayaaraha oo inoo soo diyaariyey soona jeedinayo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku biloawna horyaalka bremier liiga dalka ingiriiska kulan ka tirsan ayaa xalay dhacay waxaana kooxda newcastle united ay la ciyaartay naadiga manchester city ciyaartaasina waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah naadiga newcastle united ayaa waxa ay weli ku jirtaa kaalinta labaad ee dhinaca hoose ee horyaalka iyadoo halis ugu jirta in loo celiyo heerka labaad sidoo kale kulan ka tirsan horyaalka serie a dalka talyaaniga ayaa dhacay naadiga naaboli waxa ay lix gool iyo eber ugu awood sheegatay kooxda bolonya naaboli ayaa waxay daba ordaysaa kooxda hoggaanka haysa ee yuventus oo ay ka dambayso lix dhibcood kala horraynta horyaalka inkastoo yuventus kulan u dhiman yahay oo ay caawa ciyaarayso horyaalka dalka isbayn isbanyol ayaa waxay la kulantay naadiga saltavigo ciyaartaasina waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah real batis oo martigelisay naadiga las balmarsna waxay kaga adkaatay gool iyo waxba kooxda bayer munich ayaa u soo baxday kama dambeysta koobka d f b ee dalka jarmalka kadib markii laba gool iyo waxba ay kaga adkaatay naadiga feder bremen dhinaca horyaalka dalka ingiriiskana kulamo kale ayaa caawa dhici doona westham united ayaa waxay martigelin doontaa naadiga watford liverpoolna waxa ay magaaladaasi kula kulmi doontaa kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee everton garoonka old traffordna waxaa ku ciyaari doona kooxda manchester united oo martigelinaysa kooxda crystal palace horyaalka serie ada naadiga samadoria ayaa waxay u safri doontaa kooxda tosuwolo kooxda kieva veronana waxay la kulmi doontaa naadiga firsinon imboli iyo helas verona ayaa kulmi doona genoa waxay martigelin doontaa naadiga inter milan yuventus iyo lazio ayaa ciyaar xiise badan waxay ku dhex mari doontaa garoonka kooxda yuventus balermo waxay martigelin doontaa naadiga atlanta roma iyo torino ayaa kulmi doona udinese iyo fiorentinana waa ay is arki doonaan horyaalka la liigaha dalka sbain kooxda barcelona oo laga adkaaday saddexdii kulan ee ugu dambeysay ayaa waxay u safri doontaa naadiga deportivo la coronya atletico bilbao iyo atletico madrid ayaa isarki doonaa malaga waxay martigelin doontaa naadiga rayo volcano sporting gayon iyo zavia ayaa iyaguna kulmi doona waxaa sidoo kale kulan u dhex mari doona kooxaha valencia iyo ibar real madridna waxay ciyaar xiise badan ku martigelin doontaa naadiga velareal dhinaca wararka ciyaarahana goolhayaha kooxda bayer munich iyo xulka qaranka dalka jarmalka manuel noyer ayaa waxa uu siixay qandaraas cusub oo shan sano ah oo uu kula sii joogi doono kooxdaasi xiddigani ku guulaystay koobka adduunka ayaa qandaraaskiisii hore waxa uu dhacayay sannadda waxaana iminka uu gaarsiiyey ilaa sannadda waxaana uu ku biiraya ciyaaryahanno kale oo ka tirsan kooxda bayer munich sida jeremy boteng thomas muller iyo david alaba iyo havi martinez oo iyaguna ilaa qandaraas u saxiixay kooxda bayer munich xiddigani soddon jirka ah ayaa waxa uu ku guulaystay saddex horyaal oo ka tirsan horyaalka dalka jarmalka laba koob oo dalka jarmalka ah koobka uefa champions league ee horyaalada qaaradda yurub tan iyo markii uu kooxda bayer munich kusoo biiray sannaddii milkiilaha kooxda ac milan zilvio berlusconi ayaa waxa uu ka fekerayaa yabooh dhan toddoba boqol oo milyan oo yuro oo kaga yimid koox shiinees iyo maraykan isku jira ah oo doonaya in ay la wareegaan kooxda ac milan warar ayaa waxay sheegayaan in kooxdani oo uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo rabin lee oo ah ninka lixaad ee ugu qanisan dalka china ay doonayso in kooxda ac milan ay gadato wargeys ka soo baxa dalka talyaaniga oo la yidhaahdo il jornale ayaa waxa uu maanta qoray in ay kooxdaasi doonayso in heshiiska ay kula wareegayso kooxda AC Milan la soo gabagabeeyo gudaha sanadkan si kastaba Silvio Berlusconi ayaa waxa uu sheegay in uu ka fekerayo arrintan oo aanu go'aan degdeg ah qaadan doonin ugu dambeyntiina kooxda arsenal ayaa waxa ay u dhowdahay inay la soo saxiixato ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda borusia monchengladbach galanit khaka oo u dhashay dalka switzerland xiddigan ee qadka dhexe ka ciyaara ayaa waxaa muddo labiyo toban bilood ah ciirsanayay macalinka kooxda arsenal arsen wenger oo doonaya inuu la soo saxiixdo si kastaba ilaa iyo hadda wax heshiis ah laiskuma raacin hase yeeshee waxaa jira wadahadalle u socda labada kooxood oo maraya meel wanaagsan xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a n caashicud waxaan u malaynaa inaan soo gaarnay heestii aan dhegeystayaasha uga tegi jirnay ismaaciilo haye goor dhoweedna waxaan ka hadlaynay ciyaal iskorisaa laakiin waxaan markaas igu soo dhacday inkastoo isla heestaas aan hayn fanaanka la foolo oo qaadaya heesta agoon laakiin heesta haddaan u haynaa way ka duwan taho waa deeqa waan ku jecelahay
codkaasi la foolay wuxuu gabagabo yahay idaacadayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta caashe cuudi anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
barqigaaga wacaaniyo dulqaadkiyo xishoodkaba oo wax lagugu deeqo daa'ibkii kuuba sharafkuugu dawgalay barqigaaga wacaaniyo dulqaadkiyo xishoodkaba oo wax lagugu deeqo daa'ibkii kuuba sharafkuugu dawgalay indhaha ku diirsada deqayaragtidaado adigoo daldheer jiran halkan ka dareema deqa waan ku jecel
This program has come to you from the Voice of America, Washington.